Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan ayaa magaalada Baydhabo kusoo xiray dood wadaag ku saabsan fahamka dhismaha golaha deegaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kaasi oo soo qaban qaabiyey Macadka Daraasaadka ee IRAD dood wadaagkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose dhalinyaro qaar ka mid ah ardada jaamacadaha haween iyo marti sharaf kale agaasimaha macadka daraasaadka irad yasir baafe ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka doodwadaagkan ku saabsan fahamka dhismaha golaha deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed intaasba waxaan ka dhaxli doonaa isleenahay maanta inaan faham weyn ka qaadano inta howlkan fadhisa keliya maahan inaan gaarsiin doono bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed sidaan ognahayna koonfur galbeed waxay hogaanka u haysaa dhismaha dowladaha hoose hanaankooda iyo maaragtay geedi socodka nabadda guud ahaan soomaaliya kaalin weynay kaga jirtaa taasna runtii waxaan lamaanta inaan halkan wax kaga taabana waxaan kusoo koobaya hadalkayga kusoo dhawaada barnaamijkan waa inoo furan yahay waxaan rajeyn inu guul noogu dhamaado wax badan aan ka faaidaysan haduu ilaadmo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb gashay dood wadaagan ayaa ka waramaya muhiimadda ay u leedahay bulshada dhismaha golaha deegaanka dowladnimada soomaaliya o dhan may buaha miileeka kahaase in may buaha deegaanaha koonfur galbeed may buaha yeete taas marka maynu tusaase ha madilaari soomaaliya consul hayn suubay madilaari dowladdan koriiti oo ma haytay oo ballan qaadi in may buaha degmooyinshe iyo weliba dhibaataysan un ogno oo ariiri ka jaran jidgooy badan may buaha jarta un og may yamay go-aanka dirir may buaha in oo la dhis consul may buaha la dhisa
macadka heritage waa macad cilmi baaris oo macad soomaaliyeed ah oo xaruntiisa ay tahay magaalada muqdisho laakiin runtii ka shaqeeya gobolada dalka soomaaliya oo dhan iyo sidoo kale geeska africa soomaalida degan inay u abuurto cilmi baariso taabanaya runtii duruufahooda iyo dhibaatooyinka sida gooniga ah markaas ay ay runtii wajahayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdulaahi xaaji xasan ayaa ka mahad celiyay doodwadaagka uu soo qabanqaabiyey macadka daraasaadka ee irad saa hadda una soo koogno wal iswarsanno doodno nin suura galo waaytay hadda kahor geeka fursad mayna siiyey un kuwada hadalna lamadaana macahad oo lamaadaba una tirsadaano heritage iyo irad inayna kulmayaano na seenaan bulshadii iyoonay dowladdii koonfur galbeed intiiba khusaytii arrintu maamul maamulka deegaanada iyada mayna gaataa guul iyo farxad dood wadaagkan ayaa kaalin ka qaadan doono sidii lagu soo dhisi lahaa golaha deegaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed